dhismayaasha wardheer waxa uu ka mid yahay kaamamka ku yaala magaalada kismaayo dadka barakacyaasha oo kasoo barakacay deegaanada u dhow degmada kismaayo ayaa waxa ay saamaysay abaaraha iyo fatahadihii ka jira dalka kuwaasoo hadda wajahaya duruufo adag barakacyaashan ayaa waxay ku nool yihiin guryo ka samaysan awshad iyo baxaan celin karin qoraxda iyo dabeesha ka jirta magaalada maraan codqabadka idaacadda waa maan la dhex qaaday ayaa waxaan la kulmay qaar ka mid ah haweenka ku nool kaamka wardheer waxaana hay-adaha iyo dowladda ay ka codsadeen in gargaar lala soo gaaro waa jirtaa wax kasta wixii arkaysaaba ka badan waxaa naga daran maanta gurigi la-aantii iyo gurigii iyo wax kasta ada nolosha oo u roon shandarwo waa u baahannahay inaa oo meeshaas shandaro dhilmaanya inaa dhalta waaba la arkihaya kaneecaada dhehaysin idanka anagana dhilmaanyaan dhehaynaa waaba taashaa haddaba waa taashaa kaninlan iska siisiinaa iyo malaymadoogu haddii la helna waa la siinayaa caruurta hadda waxba u hiranayna malehe ee haweenkii dab baa loo shidaaya haddaa la helna lacag qaniinka oo yaalaa la soo gedaaya haddaa lawan shandarawada maxay noo ahayd bacay waa u baahannahay shandarawna waa u baahannahay maasha allah caawinaadkaas ayakaan ku sugayahay kuley hadda wax hadda ka qaadan hayno anaga oo natiijo lehna ma arkin kuley inaa nana caabiyo iyo caawis iyo bacyaale iyo waxyaalahaas inaa nagaga caabiyaa u baahannahay hooyo afar ilmaan haystaa saddex agoomo waay halna aabihiis waa nuuge inaana naga caabiyaa rabnaa bacyaalo bacyooyin iyo shandarwe iyo inaa ilmaha waxna naga siiyo oo inaa oo nana caabiyaa rabnaa ugu dambeyn guddoomiyaha kaamka wardheer cabdikariin xuseen suurad ayaa waxuu ka warbixiyey waxyaabaha ugu muhiimsan ay u baahan yihiin bulshada ku nool kaam wardheer kaamka waa kaam wardheer barakacyaashii baan nahay marka waamana waa umahad celinaya aad baan ugu mahad celinaya sababtoo ayadaa mar walba na soo dhex gasho oo na wareysata niba baahi badan waa jirtaa aad bay u jirtaa sandaruwe male baca male teendhooyinka hore waad aragtaa adaaba hadda indhahaad ku arka waa kuwan meesaan u ballay bacdii way buubaysaa oo raashiinkii wixii horeo baaba'ay ay raacday dabeeshay raacaysaa anka ayada lafteeda ku noqotay bacteria oo cudur noqotay oo biibaysa oo raashinka u gelaysa mana laha wax oo dayactir ah ama wax hadda soo dhexgalo oo ka warqaba dadka sida hay-adaha sida badan hadda waxay aadaan hay-adaha bannaanka kore annaga waaba ni ilaaweynba sideedaba marka waxay aadaan xaggaa kore iyo bahasha kale barakacyaasha halka degan ee magaalada kismaayo gudaheeda waa la hilmaamay sida badan lagama warqabo waxaan u dirayaa dadka waxaan u dirayaa madaxda ee jubbaland siiba weli degmada iyo ilaahi waa kuu rooya commishinka hay-adaha annaga nala shaqeeya oo dowladda ka tirsan waxaan ka codsanaynaa in ay nala soo gaaraan bacaha sandarooyinka sandaroodaa noogu daran weli siiba hadda macal caruurtii hadda waxay noqdeen fuuqbax horay gadaal bay noqdaan oo aad bay u rafaadaan hadda mid yaroo ani aan dhalay lafteeda xali iyo habeen hore wuxuu noqday hor iyo gadaal anigii malaria waa ay heshay dadkii wuu wada daadsan yahay wax ka warqaba ma laha marka waxaan ka codsanaynaa dowladda inay naga warqabto oo sida sida badanba weli degmada aad baan uga codsanaynaa inay naga warqabto